hagaagida idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiina subax wanaagsan aroris suban laataybka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa soo wada dhegeysateen dhegeysan iminka kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo alaba si toos halkan aad ogala socotaan hoogana dhegeysataan dhegeystayaal oo ku mahadsantihiin maalin weliba inaad dhegtayna waraalicisaan inaad dhegeysataan wargeyska iminka gacanteeda ku jira dhegeysana soo qabta wargeyska the standard wuxuu saaka halkan kaga hadlaya dhegeystan mala socotaa mise ma ogtahay xildhibaan hadda baarlamaanka dhegeystal ka tirsan waana dhegeystal saddex mar lasoo doortay oo hadda waa dabcan laba mar lasoo doortay dhegeystayaal oo iskuulka fasalka toddobaad ooga cararay maxkamadda ayaa soo saartay dhegeystayaal waxaa sidoo kale dhegeystayaal dabcan taasi faahfaahin dheer ayaa markaas inagaga bixin doona dibah raalli ka nood xildhibaanada ayaa dabcan wejigii labaad mar waxaa leeyahay waa qaybta markaas labaad ee supplementary budget markaas lasoo bandhigay hadda dabcan markaas meelmariyey laleeyahay waxay xildhibaanada dabcan dabcan meel mariyeen in markaas shidaalka boqolkiiba lix iyo toban lagu daro dhegeysta taasoo hadda markaas lagu sheegay in qiimaha shidaalka dabcan waa qaybta markaas canshuurta boqolkiiba lix iyo toban horaan sideed sideed ay ahayd hadda lagu daray waatan markaas xildhibaanada ay u sheegeen ama sidoo kale u qoonteeyeen kuna sheegeen inay taatan ugu weyn oo dhaqaalaha ay kaga go-an tahay xukuumadda siday wax kaga bedel lahda dhegeystayaal xildhibaanada ayaa dood fara badan markaasi ka dhex taagnay dhegeystayaal iyadoo dhinacyada kala duwan iskugu haystaan waa qaybta azimio lamoja iyo sidoo kale kuwa kenya kwanza waa dabcan ay aada iskugu hayaan doodahooda ee kala duwan ee dhanka sanad maaliyeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun saddex waa labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal halkan waa wargeyska faafaahintiisa kaga bixi dhegeystayaal waxyaalaha markaasi kordhi karo iyo waxyaalaha sidoo kale culeysyada kaga imaan kara dhegeystayaal maxaa ka mid ah wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga bixi dhegeystayaal waxaa markaasi sare ah u kacaysa qiimaha cunada dhegeystayaal ee loo yaqaano food prices waa qeybta markaas cunooyinka ayaa la sheegayaa in sare u kaceeda markaasi haddii boqolkiiba lix iyo toban lagu daro waa new v a t oo bilaaban doonto koobda bisha soo socoto dhegeystayaal july waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal dabcan qarashaadka ama lacagta lagu raaco baabuurta dhegeystayaal hadday tahay kuwa xaafadaha xaafadaha kala duwan iyo hadday tahay basaska dhegeystayaal ee kawntiyada kala duwan ee iyagana markaasi kala aada waana taasi keenaysaa in hadda xildhibaanada sheegeen in wax loogu daray ama ay ku darsami doonaan taasna dabcan shaki kuma jira laleeyahay haddii markaasi boqolkii lix iyo toban ay meelmariyaan kenyaanka ayaa hadda markaasi dareemi doonaan culeys oo markaasi dhexda ay u xiran doonaan sida wargeeska ugu qoraya markaasi kenya kwanza xildhibaanadooda ay maalintii shalayto ay ku riixeen sheegeen in sare lagu qaado qaybta shidaalka boqolkii laga qaada sideed waa sideed uu hadda taagan yahay lana geenaya boqolkiiba lix iyo toban ee cashuuraha markaasi ay soo jeediyeen taasina ku meelmartay qalinkana ku dhacday ruling coalition waa kuwa markaasi hadda hoogaanka hogaaminaya xildhibaanada ayaa markaasi lambarada xoogan markaasi dabcan waa lambarada oo xoogan ku dhaafay qaybta kale markaas azimiyo lomoja iyadoo azimiyona markaasi ka sheegtay inay ka cagajidayso sidoo kale raallisan ka aheen oo markaasi ku sheegeen inay tahay mid markaasi geyska la gelinaya hanaanka waa hanaanka ay dhaqaalaha dowladda markaasi la doonaya in ay ku maareyso qeybta nidaamka cid waliba markaasi ay xamili karto taasi wargeyska wuxuu saaka bogiis afraad ku qorayaa dood markaasi laga dhaadhicin waayo baarlamaanka qaybta markaasi kale xildhibaanada ay doonayaan in markaasi loo dhimriyo arrimaha shidaalka kadibna laga doodi karo wakhti kale oo hadda markaasi xaaladaha waa xaaladaha dhaqaalaha uu dabcan hoos u jiro laga doonayo in sare lagu soo qaado balse waxay ku doodayaan xildhibaanada qaybta kale markaasi kenya kwanza in dhaqaalaha hadda keli ee ku mudnaanteeda keli lagu siin karo in sare lagu soo qaadi karo in canshuuraha lagu dallaco qaybta markaasi shidaalka dhegeystayaal ama waa dabcan shidaalka ee waddanka markaasi soo gala boqolkiiba lix iyo toban dhegeystayaal waa tiro aad u badan ee hadda markaasi ay ka doodayaan iyadoo weliba qaarkood ay soo jeediyeen intani boqolkii lix iyo toban wax laga dhibo oo laga tuuro lixda ilaa la gaarsiiyo sideed laba keli lagu daro toban ay gaarto si markaasi howlaha laiskugu dabarido howlaha markaasi cid weliba iskaga kaafin karto laakiin hadda ogsoonow waxaa markaasi kowda bisha dhegeysta soo socoto sare u kici doontaa tigidhada lagu raaco dhegeystayaale baabuurta kala duwan kuwa xaafadaha iyo sidoo kale kuwa kawntida iyo wax weliba oo markaasi county ama wadanka gudihiisa u kala soconaya dhegeystayaal maciishadii noloshii ay markaasi sheegeen in waxba markaasisan iska bedelayso sida quburooyinka dhanka dhaqaalaha kaga faaloodo iyadoo hadda qorshahan ay u muuqato mid markaas culaas iyo dhibaato xoogan ku keeni karto xukuumadda ruuto dhegeystayaal waxaa markaasi hadda luqunta iskugu jiraan dhegeystayaal moses kuria oo markaas warbaahinta waa dabcan mid ka mid a warbaahinada dalka eedeyn markaa u jeediyey sidoo kale sheegay in lagala naqon doono dhegeystayaal warqada markaasi waa warqadaha dhegeystayaal ee xaysiimaha oo sheegay inay haddii markaasi ay joojin waayeen hadalada iyo hadday markaasi joojin waayeen joojin waayaan dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaalaha markaasi qaldan ay dowladda ka sheegayaan inay markaasi kala naqon doonaan dhegeystayaal moses kuria waa markaasi shalay difaac markaasi ka helay oo horaa markaas warbaahinta n t v oo dhegeystamanation media group ay markaasi ka codsaday madaxweynaha in arrintan uu soo fargeliyo oo arrinta shaleed wax laga weydiiyey madaxweynaha waxa uu sheegay in moses kuria uu ku saxan yahay iyadoo uu ku sheegay in warbaahinada sida ayaga markaas wax doonaan wax u bambuulinayaan sida wax doonaanna markaasi kaga sheegayaan dowladda mise xukuumadda tani wuxuu leeyahay waxyaala fara badan baan usoo joognay aan usoo joognay bal ayaga hadda ha dareemaan waxyaalaha markaasi xukuumadda ay ku hayeen bal ayaga sida dareemayaan shaksiga waxa markaasi loo geysanayo bal qofkii markaasi arrintan jeedinayo bal markii asaga dib loogu noqdo muxuu dareemayaa hadalkaasi ayuu ugu jawaabay mar wax laga weydiye dhegeysta taasoo muuqato in moskuria uu ku saxa hadalka in markaasi uu arrintan dabcan madaxweynaha uu ku sheegay mid markaas xuriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo weliba hadalka inay markaasi xor u leeyihiin ayna hadli karaan wax doonana markaasi ka qori karaan laakiin wuxuu sheegay in moskuria uusan u arkin wax qalad ah inuu sheegay sida madaxweynaha uu hadalka u dhigay shalay laakiin moses kuria halkan waxaa markaas laisku haystaa dhegeystayaal dabcan dadka waa taykuns kuwa waa dabcan waa maalqameenada kuwa markaas hadda doonaya ka faa'iideysanayo dhegeysta wasaaraddiisa waxaana markaas lasoo gelina wadanka saliidda cunnada iyo sidoo kale briiska moses kuria maalinta shaleeto waxaa markaas lasoo dabcan lasoo lisgariyay ilaa iyo koob iyo toban kambaniya oo markaasi contract markaasi kala sixdeen kenya national trading corporation markaas wadanka in la soo geliyo agabyada waa qalabka markaasi dadka inta badan ay isticmaalaan ama saliidda iyo sidoo kale bariiska waana qorshaha markaasi ee ayaga hadda tilmaamayeen in loogu qiimaha hoos loogu dhigi doono cunnada afar ka mid a waxaa markaasi la siiyey koob iyo tobankaas afar ka mid a waxaa la siiyey oo markaasi lacag gaaraysa ilaa lix dhibic sideed shan bilyan oo lacagta diilka ah oo markaasi kala sixday gabadha markaasi maalqabeenada ah ee waa business woman mary wamboy lacag aada u tiro badan ee markaasi iyada ka xaabsatay laleeyahay wasaaraddaasi oo dabcan qadaraaska kala saxiixatay heshiisyada wax markaasi loogu soo gelinaya dhegeystayaal iyadoo moses kuria uu sheegay in markii loo firiyo wakhtiga hadda sanad maaliyaedkan ama financial year ee kenya national trade and corporation ama waa dabcan corporation waxa uu sheegay in markaasi hadda wax needka wax inkameka soo gala hadda ee markaasi kaga markii loo barbarigo ee kaga sarreysa tii hore uu sheegay in markaasi waa iibgeynta iyo weliba waqtiga waa iibgeynta waa suuq waxyaalaha markaas wadanka loo iib keeno uu ku sheegay in hoos u taalay oo hadda markaasi sheegayo in markaas wax doonayaan inay kaga bedelaan si dhaqaalaha iyo waxsoogalka iyo waxtarka wadanka wax loogu qabto sida moses kuria uu ku sheegaya dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka uqaybara dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin ku maasantii la socodka dhegeysiga xulashada idaacadda wargeyska waxaa sidoo kale saaka boggiisa dambe uu qoraya kadib markii wasaaradda wasaaradda dhegeysta caafimaadka ee markaasi ku sheegtay in fadeexado kala duwan ay markaasi ku sabaxday waaxda caymiska ee caafimaadka dhegeysta ee n h i f oo markaasi lix bilyan oo ten ah ee markaasi ay dul habeebtay oo dabcan ama habaabtay ama ee dhuuntay dhegeystayaal waana tan hadda markaasi lasoo saaray the public procurement regulatory authority p p r a ay soo saareen haas looga digayo in national health insurance fund dabcan hadda markaasi la sheegaya inay kaga soo horjeedaan lacagtaasi tenders lagu horbixiyo dhegeystayaal taasoo loogu talagalay dadka waayeelada dhegeystayaal iyo waaxda markaasi qaran waa dadka markaasi shaqaalaha dowladda iyo waaxda markaasi qaran ee dhalinyarada eewaa youth service waa dabcan staff n y s kuwa looyaqaanwaa national youth service dhegeystayaal kuwa loo yaqaano dhegeystayaal n h f waxaa markaas la sheegay in shaqaalahooda waliba kuwa markaasi waa kuwa ugu weyn gobolada dhegeystayaal in shaqada markaasi lagu ceeriyey ama laga joojiyay ilaa markaasi amar dambe baaritaano ku sheegay in lagu qaadi doono dhegeystayaal arrimaha iyo fadeexadaha markaasi kusoo baxay dhegeysta hadda ayaa p p r a waxay markaasi talo marka usoo jeeshay in markaasi si adag markaas arintan markaasi loo guda galo sidoo kale loo soo saaro waxyaalaha markaasi sida qaldan loo maariyey sidoo qaldanna sidoo kale loo soo saaray iyadoo markaasi kambaniyada arrimahaasi qaatay inay xur markaas u leeyihiin qandaraaska waxaa arintan dendharka dhegeystayaal n h f ku sheegtay inay markaasi laga waayay waxyaalihii loogu talagalay ee requirements-ka ah oo la doonayo in cudurba markaasi ay soo bixiso taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid aan reasonable ah oo markaasi jawaab aan loo hayin dhegeystayaal laakiin qaabka markaasi loo dhisayn karayay mise qaabkii loo nishqadeeyey ayay markaasi u ekeyd mid markaasi waa competition oo tartan dhinacyada kala duwan ay dadka markaasi soo dalbanayaan waa kuwa qandaraasleyda ayay markaasi usoo qoreen dhegeystayaal hadda baaritaano xoogan ayaa markaasi socdaan si markaas loo kala qaado loo kala saaro dhibaatada iyo xaaladaha iyo fadeexadaha wadanka markaasi hadda qeybta wasaaradda caafimaadka ee markaas lasoo daristay dhegeysta idaacadii star f m codka gobolka waqooyi baa dhegeysanaysaa dhegeystayaal oscar sudi waa ninka markaasi aada ku taageero madaxweynaha dalka william ruto waa ninka markaasi aan ka gabanin dhanka siyaasadda waana ninkii markaasi soo ahaa kondokta oo markaasi baabuurta arrimaha dabcan waa baabuurta dhegeystayaal ayuu markaasi kondhakta kasoo ahaa kondhakta ayuu kasoo ahaa dhegeystayaal sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyey baabuurleyda oscar sudi kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii iskuulka muu dhameynin waana xildhibaanka hadda dhegeystayaal oo markiisa labaad baarlamaanka ku sugan dood fara badan oo markaasi baarlamaanka ka taagneyd ayaa ma dabcan heerkan soo gaartay waxaana markaas lasoo saaray suudi warqadaha markaas u wato inay yihiin kuwa feeg college iyo weliba high school iskugu jiraan baaritaano lasoo sameeye lagu ogaaday inay kuwa markaasi feeg yihiin xildhibaanka ayaa dabcan markaasi kaga cararay iskuulka fasalka toddobaad isagoo markaasi dhammaysanin kadibna ganacsi yar iska galay maantana waa maalqabeen dhegeystayaal waana xildhibaan oo dhegeystayaal oo labada kun saddex iyo tobankii markaasi kusoo biray ama usoo tartamay dhegeysta ilaa iyo hadda markaasi xildhibaan uu ka yahay baarlamaanka waaxda dagaalanka musuq maasuqa anti corruption ayaa markaasi horaan soo saartay ama waaxda u gudbisay waa guddiga doorashooyinka u gudbisay in uu markaasi shaqsigaasi uusan haysanin warqadihii rasmiga saxda ahaa warqadaha u watana inay yihiin kuwa fojad kuwa fojari ah oo kuwa markaasi been abuur ah oo markaasi soo abaabulay soo iskusoo mid iskaga dhigay in markaasu kaga soo baxay waxau sidoo kale sheegay in dhanka ganacsiga wax kasoo bartay ee uu kasoo baxay kenya institute of management ee kim laakiin waxaasoo dhan waxaa leeya waxba kama jiro oo oscar sudi wuxuu markaasi bartay ma lahan ee fasalka toddobaad ayuu kaga cararay dhegeystayaal oscar kipchumba sudi hadda waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa in markaasi xildhibaano fara badan ee markaasi baarlamaanka ku jiraan oosan la ogeen bal heerka waxbarashadooda shahaadigooda ay gaarsiisan tahay kenya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan dhegeysaa suwax wanaagsan dhegeysaa ugu hor deegaanka ku sugan yahay xaafadda tuuladu ku sugan yahay yuliba talow xaafadda ay noqon doonaan saaka inoo daafuri doonaan ama inoo daafuri doono soo dhow subax wanaagsan walaale asalaamu calaykum subakat wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
rashiid ibraahim bumwaani soo dhow rashiidi waa fiican walaal nabad baa jirta nabaddaa lagu soo kaagacay Haye.
suuqda waa la aadi waa fiican walaal nabad baan sheegaya adig iyo daahir maxamuud dhaqan iyo beente cadde waan salaamaya shukran qaadka dhegeystahaasuu ka baxay xigaha kalean c star f m suwax wanaagsan soo dhowow ka baxay isagana uu ka baxay xigaha kalean c iyo dhegeystaha subax wanaagsan soo dhow walaale asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan gacanay saaxib maasha allah alxamdulilah maxamed tawane gaarisa dhikaburi haye ka waran aad iyo aad baan barwaaqaysanaa ilaahay baa mahad iska leh mhm wax kasta sidii rabbi ugu talagalay kala socotaa mhm dhegeystayaasha dhammaanna waan salaamayaa kaas ahaan waxaan salaamayaa reeguyo wiil walaashii dhasho la yidhaahdo jaamac ibraahim aslam waxaan kuleeyahay subaxda ku anaato Ayo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu star f m soo dhowow subax wanaagsan halo bakat waa ku salaamaya aligeed soo dhowow iska gaay fadlan raadiyaha xigaha kale qadka telefoonka c star f m soo dhowow subax wanaagsan subax wanaagsan saaxib waa subax wanaagsan maxamuud dhaqan ka waran iyo subakat alxamdulilah haye
idaacad ma haynaa dee ilaa shalay iyo
waa tahay wax baa laga qabanaya star f m soox wanaagsan soo dhowow ah faaiid maxamed cabdi oo kursu kusoo xiriya dhadaabka gaar ahaan xagadheer ka waran
alxamdulilah barwaqaan ku jirnaa waxbarashada waa loo dareeray tuubooyinka waa naadnay alxamdulilah barwaqaan ku jirnaa idaacadda station kheyr baanu rajeynayaa iyo barwaaqo shukran star f m soox wanaagsan
asalaamu calaykum yuusuf adag wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
geelani waa oo sakaraade yah
geelani oo sakaraade waay sakraad maxaa loo jeedaa
geelani oo aada u xanuunsan waay haye
waa xanuunsanahay aada u xanuunsanaa week dhan baan yaalaa inta laga qabtay
miyaa jirka oo dhan baa un degal liga dhigay isbitaalka geligeed wax waa liiga waay xanuun maliyo adan waxaan dhihin goofiifaaga ay ku hayaan waa tahay allah ku cafiyo ilaah idinkiisa
markaa dhegeystayaasha balmiyaa ilaahay ii soo baryeelo waa tahay allah ku cafiyo xigaha kale qadka telefoonka star f m soox wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaam yuusuf bakad waa cumar khiyaara jogmaala madera shukran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan oo waan berisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey aad ayaa jawi u degaya idaacadda maqalkeeda saaka waxaa waaye annaga waxba kama maqlayno marka waa network iyo waxa ay hawadu waxay yihiin ma aqaano marka waa idaacaddu waa ka maqanta magaalada madera marka waa salaamaya dhammaan dhegeystayaalka sa fm ku xirnay adiga saacid shukran star f m soox wanaagsan
Hello, salaam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu Waalaikum salam Yusuf Bakad, waalaikum salam. Inta la fudel.
ka waran
Alhamdulillah.
haye Saaka jawiga waa degan yahay alxamdulillah waxa shideen male magaalada okay waay aha nabadgelyadaada waa iska okay alxamdulillah wax dhiba ma jiraan marka eh, sidaas iyo nabadgelyo baana ku salaam shukran star f m soox wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu ka waran barguuqe
ka waran barquuqe barguuqe saaka way kala dhiganta si ilaahay u talagalay waa u kala socdaan nabad baan ku barnay wax dhimaji adiga dhegeystayaal kulli maalin wanaagsan baadan leedahay shukran star f m qodku kabax dhegeystaasi idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan goorow warkii ayaad maqli doontaan dhegeysan doontaan saaxiibka qadka telefoonka soox wanaagsan star f m soox wanaagsan soo dhowow
wanaagsan oo aan sir hebra caafimaad alxamdulilah waa kee hallow waa tahay xigaha kale qadka telefoonkan siya star f m soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu midbaka doon ku salaamaya saaxiib sare waa ilka xasan gaarisa ka waran gaarisa jawiga meeshaan ku sugan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay soo talagala weeye mhm waxa booqay baqayle mana maqlin alxamdulilah ilahay nabad buu nagu soo kaakiciya alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa dee leenahay carafa ca- ca- carafa ma unda isdibaldegayna alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddee magaaladana waxaa aada usoo gala hadalaynta hadda loo hayaa cudurkii la dhahay yellow fifa Mm.
yaa aada loo hadalhaa iyo daacuun alafu allaha caafiyaan leeyahay da- maxamuud daahir dhaqane waxa kolla waxa saa yeer oon kadudii waaye allaha caafiyay dhegeystayaashin dhammaantood waxaa leeyahay subax waxaana wanaagsan adina waxaan ku leeyahay mar labaad mar saacid subax waxaana wanaagsan shaqada ku wanaagsan maalin waa tahay aad baa umahadsan tahay maxamuud daahir dhaqane ma ah waxaa xanuunsan ee dhegeysta waa gaaranaya idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan weli star f m soo dhow walaal magacaaga walaal ila hadal soo dhow wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu waa tahay ka gudba qadka telefoonkan siiya dhegeysa warkii aad maqli doontaan sideedii subaxnimo laakiin saaxiibka qadka telefoonkan siiya star f m soo dhow waa ku salaamaya walaal magacaaga bakad cali geedi karbura walaal caliyow een, kani waa kii lagu soo noqnoqonaya ma ah fadlan oo u daa dhegeystayaasha kale oo dabcan dhegeystayaal aad u tiro badan baa jiraan qaad ka soo beegsanayaan walaal soo dhowo magacaaga star f m soo dhowow star f m soox wanaagsan
wanaagsan oo aan walaal halkay ku sugan tahay
magaalada gaarisa ka waran gaariso
maasha allah alxamdulilah khayr ilaah maxaa iskala jawiga ugu degan yahay waxbarashada waa la aaday aadamada iskuulaha qaarkood midtaam loo soo baxay maasha allah alxamdulilah aad baa loo fiicnaya khayr iyo wanaag maasha allah shukran qaadka telefoonka xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa macalimo yuusuf xagga dheer aan kaasoo ahaa cawbariga ka warran neerub intaa ka warqabtid alxamdulilah ka waran xagerdheera abow nabad baan ku soo kacnay ilaah baa mahadle ilaahay mahad ilaahay mahaddiisa ma soo koobi karno ilaah baa mahadle ma maqashin haye ardaydu way daba socotaa tagsaska xoolaha ilaah baa mahadle intii bugta allah caafiyo ma garatay ay aamiin intii caafimaad dharto allah u ziyaadiye waalidiinteena dembigooda allah dhaafo assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu shukran wacalaykum salaam walaal soo dhowow soo wax wanaagsan walaal halkay ku sugan tahay waa tahay dhegeystayaal si xa kama maqlo waan ka gudbayaa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf waan ku salaama kiin waaye dowladweynaenka soomaalida etoobiya shukran soo dhowow waan dhawaay walaalkay alxamdulilah halkaan ku suganaa jiw aad buu u dhegan yahay isku socodka gaadiidka waxbarashada iskuullaha waa la aaday maadaama ay dugsiyaal ka xiran yihiin kala socdaan aan ku salaamaya walaalkay qaaliga subax wanaagsan aan ku leeyahay shukran star f m soo dhowow walaale
halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
cabdi suu farxaan suu ismaaciil farxaan halkay ku sugan tahay
gaanjo gaanjo ka waran
gaanjo nabad way iska fiicanta nabad baa lagu soo kaakacay haye
wax dhib ma jiro haye
waa la iska fiicaya waxbarashada wax walba sigoo si caadi lagu talagal u socdaa shukran
waa iska fiican
dadka telefoonka xigaha soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cabdullahi xasan oo kaa soo wiciyo dhuujis cabdulaahi codkaa ugu hooseeyaa cabdullahi xasan oo kaa soo wiciyo dhuujis weeye nabad baan kuwaa bariisanay ilaahay waa noo barwaaqee haye
alxamdu lilah alxamdu lilah islaamka dhammaan waan salaamayaa maxaa dhuujis maxaa la hadalhayaa dhuujis
yaa dhuujis ka waran hadalhaynteedu
dhuujis haa
hadal hadteeda maxaa weeye bilka isdaalkoo lagu daray oo kenya ay ku dartay haye
hadal hay saasaa saakee shukran cabdulahi aad baad u mahadsantahay dhegeystaha ugu dambaan siinaya qadka telefoonka soo wax wanaagsan waa ka baxay qadka dhegeystaha si dhegeystaha ugu dambe star f m soo wax wanaagsan star f m soo dhowow
waan dhawahay joosbagad waan iska fiican alxamdulilah maxaan weli ojaan jooga
waa tahay waxaa ka gudbaa dhegeystahaasi idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib ayaanu ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan saaxiib al dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka xaaladaha ee barnaamijka dhegeystayaal aan ku eegno waa maalin khamiisa dhegeystayaal taarikhda isku ku beegantaha laba iyo labaatanka bishii lixaad ee juun sanadda labada kun saddex iyo labaatanka arrimaha qoyska ee barnaamijka dhegeystayaal oga barateen alaba halkaas si toosa uniga daadiyo anigu ah yuusuf bakar adigana u ku mahadsantahay dhegeysiga dhegeysiga la socodka jaanqaadka saxaabada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waa hal ibra shan dhibic sagaal kuwa mombaasi nawaaxigeeda waa hal ibra saddex dhibic shan gaarisa iyo tanaarifa iyo dhadhaab iyo xeryaha qaxootiyada waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasoonin waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawa suufta baniisa raamu lafi waa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysan muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber isyolo iyo balaambala iyo meeru iyo madogaashi waxay naga dhegeysanay hal ibar laba dhibic saddex warsaabi dimoyalana iyo dhanka etoobiya waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w w dot star f m dot c o dot k applicationka abkana waa soo dejisan kartaa sah barnaamijka dhegeystayaal iminkan si toos a inoogu bilaabanaya laakiin markan iyo ogolaad inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah ganacsi ma leedahay oo mihradna kuu furan tahay walba jawaabtaada waxaa laga yaabaa in haa ay tahay mise maya inay tahay ganacsigu ma khatar ma kugu jira ama dhibaato ma kaa haysataa oo qalqal ma lagu geliya sida maalwaya handadaadaha internetka imeilka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber internet ee ganacsiga ayaa markaasi hadda ku garaab taagan safaricom business secure ayaa ganacsigaada waxay markaasi xaqiijinayaan sidii markaas waa sidii ay u sugi lahaayeen xiriirka dabcan ay kugu xiri lahay internet si adigoo oo u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo kuu dheertahay inay kuu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ee ganacsigaaga mehradaada ayaa dabcan ay kuu imaanayaan mise imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala teliyaan isbedelada aad u baahan tahay in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid markaasi badqaba ogsoonow internetka iyo sidoo kale kamerooyinka c c t v-ga ama muuqaalada markaasi duuba ayaa lagugu xiraya guriga dabcan lagugu xiraya mehradaada mise dukaankaada la saaxiib maanta internetka viber oo xawaaro sarreeya la isku halayn karo oo ku sugan oo aad ka helayso dabcan laga bilaabo saddex kun bishii oo dabcan aad ku bixinayso iyo sidoo kale ruudka bilaash ah rakibitaanka bilaash ah waxaa bixinaysaa xirmo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha waa n g b b s hel internet ammaan oo vayba isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada www business business safaricom co k arrimaha qoyska dhegeysana barnaamijka maalin walba aad ka dhegaysataan idaacadda star f m dhegeysaan maalin walba khamiis ah xaaladaha markaasi waxyaalaha bulshada ka dhex taagan ayaan soo qaadanaa dhegeysaan iyadoo saakan waxaa fara badan aad ku maqli doontaan wax badan wax badan oo dabcan wax badan dhegeystayaasha ay aada u xiiseeyaan waana wax markaasi bulshada mujtamaca markaasi ka dhex jirta dhegeystaan maalin waliba laga laga arkaayo hooyo iyo dhalaankeeda haddaba qaabkee markaas ku habboon in markaas loola dhaqmo loola xiriiro caruurta iyadoo markaas jeceyl aan sidoo kale dhab ah ama jeceyl markaas sax ah caruusha looga muujina laakiin aansan la tusayn caruurta waxaalahaasaga dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal mala socotaa dhegeystayaal maktiga markaas oo jeceylka hooyada uu cudur noqon karo oo weliba halis ku noqon karo mustaqbalka ilmaha jeceylka hooyada uun inuu noqon karo ma la socota cudur halis ku ah mustaqbalka ilmaha dhegeystiya warbixinno kala duwan oo lasoo saaray ayaa lagu kala xaqiijiya lagu soo saaray dhegeystayaal in la ogaaday in dhibaato marba dabcan waa dhibaatooyin kala duwan ee jiilka ah markaas ku keenaan hooyada iyo dhalaanka ama hooyada iyo caruurteeda dhegeystayaal bal waa qaabkee bal anagaa ku kala sharaxi doonaa dhegeystayaal warbixin markaas ay soo saartay mise ay ku daraasiisay dhegeystayaal gabar lagu magaco rajiix oo markaas xeldheer oo dabcan ku xeldheer barbaarinta ubadka iyo sidoo kale xidhiirhka iyo horumarinta shakhsiga iyo weliba daaweynta isla markuu ilmaha dhegaysa dhasho waxaa bilowdaa xidhiidh markaasi maalinla ah maalin maalinba kasii dambayso ee sii xooganayso ama sii oog waa sii xoogaysanayso oo u dhexeeyo isaga iyo hooyadii waa ilmaha dhegaystayaal ubadka waxaa laga hadlayee waxa uu marar qaarkood gaara heer ay markaas hooyadu diido in ilmaheedu in markaas indhaheeda ay ka fogaadaan ama wakhti yar uu markaasi ka maqnaado xitaa haddii ay markaas noqonayso saacada uu hurdayo mar weliba waxaa arkaysa xitaa ilmaha yar oo markay hurdayso ayadoo shaqo ay ka hayso guriga mise howlo kala duwana ka hayso maandoon inay duldaagan tahay mise korna ay gedgedinayso korna ay fiirinayso waa jeceylka xaddaafka marka qaar ee ilmaha markay dareemaan ay dhibaato ku keeni karto sidoo kalena ilmaha ku noqdaan kuwa markaasi caascaas ah waxaa loo yaqaana dhegaysal ilmo markaasi yara dhiman oo waxba markaasi qabsan karin oo marka laga hadlaya xaddaafka jeceylka hooyada ee u muujiso carruurteeda mararka qaarkood waxaa dhacdaa in ilmaha ay markaasi ka hor istaagaan ilmaha kale ama ka hor tillaabsadaan ilaan kalkuulinta iyo dhibaatada hooyada ay ku hayso ay u keenayso mar weliba joogto oga dhigayso xitaa mararka qaarkood waxay u diidaysaa in asagoo wakhtigii waxbarashada gaaray hadday tahay goobii waxbarashada dugsiga iyo sidoo kale iskoolka waxay markaasi ka dhaadhacsan in dhibaato uu kala kulmaya wax weliba uu cuniga ku tillaabsanayo waxaa arkaysa iyadii xitaa iskuullada ama caruurta dugsiyada aadayaan in mar weliba ay daba socoto geynayso kadibna ka soo celinayso sidoo kale ka qaadaysa mas-uuliyadda weliba xurnimada carruurta mararka qaarkood waxaa dhacdaa in maha ay markaasi ka hor istaagto ciyaarta iyo weliba harakada dabcan waxyaalaha kale ee ciyaarta markaas ay la samaysanayeen carruurta kale oo lagu aqoono dabeecadaha muhiimka u ah carruurta iyo weliba isdhexgalka iyadoo tusaale ahaan ka baqayso in markaas wax uu ka noqdo ciyaarta ama wax dhibaato ay ka soo gaarto ciyaartaasi ay markaas dhibsanaysa mar weliba xitaa laga arkaya goromada meelaha markaas ilmaha ay ku badboodayaan mise ay ku ciyaarayaan in hooyada dusha ay ka fiirinaysa carruurteeda in ardayda markaas dugsiga markay dabcan ilmaha ciyaarayaan mise ilmaha isdhex ordayaan waxay markaas ayada ka welwelisan tahay in carruurta macallimiinta xitaa ay kala sii dardaarmayso in uu ilmaha usan dhexgelin sidoo kalena uusan la ciyaarin ama ciyaarta ay ka reebaan inuu ka markaasi ka maqnaado mid ka mid ah guryaha qaraabada iyo weliba xubnaha kale ee markaasi qoysaska iyo weliba in dukaanada u dirto waxaasoo dhan waxay markaasi ka doorbidaysa inuu agteeda mar weliba joogo iyadoo aaminsan inay markaasi dhibaato ka ilaalinayso haddii ay markaasi suurtagelinayso maba jeclaateen xitaa dabcan ama meel inay u dirto afar iyo labaatanka saac mar weliba ee eegto ee aragto dhammaan way ka wada siman yihiin maamooyinka ama hooyooyinka markaas hadda jira ama jiilka hadda jira laga hadlayo inay carruurtu aad markaasi ugu dhegdhagaan marka loo fiiriyo hooyooyinkii hore waxaa la leeyahay dhibaatooyin waa dabcan warbixintan soo saartay gabar markaasi carab ah oo ku sheegtay in markii loo fiiriyo loo barbardhigo hooyooyinkii waqtiyadii hore ee markaasi dabcan iyadoo carruurta jecel ay hayaddan wax waliba u diri jireen wax waliba markaasi uu qabsan jiray cunuga hadda waxaa la leeyahay jiilkan in markaas wax badan ay ka qaldan yihiin weliba hablaha marwa rajiix oo markaasi ku xeleer waa barbaarinta ubadka xidhiidhka iyo sidoo kale horumarinta shaqsiga weliba daaweynta nafsiga ayaa markaasi sheegtay inay jiraan laba nooc oo markaasi jeceylka hooyada iyo weliba ilmaheeda ah waa jeceylka ama waa ku-xidhnaanta dabiiciga ah kaasoo lagu magacaabo ku-xidhnaanta aaminka ah oo wax weliba markaasi ay ka aaminsan tahay in cunugan uu ka soo gaari karayo qaybta labada qaybta waa xidhnaanta cudur ku ah oo hooyada mar waliba maskaxdeeda ku noqon karo oo sidoo kale welwel mar waliba ku taagan ee dabcan ka iska dhaadhicinayso in dhibaato uu kala kulmayo ku-xidhnaanta kalgaceylka cudurka ah dabcan waa kalgaceylka joogtada ah kalgaceylka mar waliba ee soo noqnoqda ayaa keena in ay xaalad adag markaasi ku keento waa galgacayl markaasi joogtay in xaalad markaasi adag ay ku keento hooyada laba qaybood oo kale ah welwel ama sidoo kale iska fogeyn mararka qaarkood ayadoo dabcan calooshii xiranayso sidoo kale indhaha xiranayso ayay isku qasbaysaa in cunuga waxbarasho ay u dirto inta mar uu ka maqan yahay waxay markaasi joogtaynaysaa welwel fara badan waxay joogtaynaysaa in waxyaalo fara badan uu soo gaari karo ama wax uu ka soo gaari karo intuu goobta waxbarashada uu ku sugan yahay xitaa ma ogolaanayso in sheekha wax barayo mise goobta waxbarashada madaariista waxay markaasi ka dabcan kala dardaarmaysaa in cunugaasi wax culusan lagu dhufan karin waxay joogtaynaysaa dagaal joogto ah ciddii markaasi cunugeeda mise ilmaheeda fiiriso waxay markaasi noqonaysaa hooyo markaasi waa shar joogto ah dabcan macnaha loola jeedo inay markaasi isxakameyn weyso ayadoo markaasi u danaynayso u danqanayso carruurteeda laga yaabaa in carruurtii xitaa ay qarad ayaga markaasi sameeyeen waxay sheegtay in carruurada marka hore dabcan waa dadkii hore ee carruurta kale ay qaraaci jireen markuu qaladka sameeyo oo sidoo kale soo fiijin jireen sidoo kale goobaha waxbarasho geen jireen laakiin jiilkan waxaa lagu tilmaamay dhegaystayaal waa hooyooyinka hadda jiraane in markaasi carruurtooda sidoo kale la fiirin karin lala hadli karin waxna loo diri karin waa ixtiraamkii ay markaas hooyada lagu tilmaamay inay ka luminayso caruurta ama ubadkeeda taasi keenaysa inay tahay hadda xaaladda iyo marxaladda markaas lagu jiro inay tahay mid kaga duwan kubii hore markii loo fiiriyo keentana in markaasay kaga duwan yahay carruurta markii laga hadlo waxqabsiga iyo waxtarka iyo fahanka marka laga hadlo hooyada ayaa markaasi ka xadaya laleeyahay oo ay ka gaari karin ama ka gungaari karin carruurta in markaas ay hanaqaadaan kastoo haddana hooyada ama hooyooyinka ay wada sinneen waa hooyada ilmaheeda iyo weliba inay markaasi ka duruqdo ama ka durqda inay diida cabsi ay ka qabto in ay markaasi ka fog yihiin dhibaatada uu dabcan u soo jiidato owgeed waxaa diidaa in mar weliba ama mar keliya indhaheeda ay ka durqaan carruurteeda kadib maxaa dhacayaa haddii markaasi howlahaasi oo dhan ay ku badato carruurta waa kalgaceylka iyo jacaylka joogtada ah cunuga marka dambe wuxuu fahmaya in hooyadiis ay aad u jeceshahay wuxuu mar walba ka dhiganayaa siduu asaga markii doona kadibna wuxuu maskaxdeeda la wareegayaa waa ilmaha yar la soco wuxuu arkayaa uu dareemayaa in aad loo dabcan xaddhaaf ah loo jecel yahay isla durbadii waxaa la leeyahay wuxuu la wareegayaa maskaxdeeda waa tahay waxaa laleeyahay dabcan cunuga waxyaala fara badan ayuu ka akhrisanaya kana fahmaya dhegaystayaal hooyada markuu ka fahmo jo- dabcan daryeel joogto ah galgaceel joogta iyo maxabad joogta ah wuxuu darbo u dareemayaa in wax weliba uu markaasi qabsan lahaa inuu maskaxdeeda weer- wareejin karo siduu ku wareejinayaa waxaa halkan tusaale loo soo qaatay dhegaysal goobta waxbarashada markuu dareemo inuu dugsiga mise oraalle hada waa in goobta madaras waa madaariista ilan gabadha qoraysa waxay dabcan kaga hadlaysaa goobta markaasi am- ama waddanka ay ku sugan tahay waxay sheegaysaa ama iskuulka ama waxbarashada goobta marka uu god- casharadii ay u yaallaan uu ka meel keeni waayo mise uu samiin waayo wuxuu markaasi qiil kaga dhiganayaa in xanuun ay jiraan isla markii hooyadii welwal ay galaysaa kadibna waxay u samaynaysaa wax weliba cuniga uu samaynayo ama wax weliba cuniga markaas ay ku raaligelin karto ku badbedelaya isla durbada ayadaa kaga sii horraysaa goobtii waxbarashada ay leedahay cunigu waa uu cajisan yahay ma imaan karo waxaa markaasi noqonaysaa in qayrkiisa uu ka haro keeni kartana in hooyada mas-uul ay ka noqoto markii dambena nolosha cuniga dib uga dhacdo mararka qaarkood ayaa kalgaceelka ay hooyada ilmaheeda u hayso uu gaara heer ay markaasi ka cabsi qabtay inuu caqabad ku noqoto nolosheeda taasina ay markaasi ku dhiirigelisa inay iska fogayso waa hooyo jece- waa waa hooyo jeceelka haddhaaf u qabto ilmaheeda uu qabto dareensan sidoo kalena leh higsi iyo weliba qorshe ay doonayso in markaasi meel dheer ay ka gaadho jeceelka ay ilmaheeda u hayso laakiin maxaa ka dhalan karaa jeceelka xaddhaafka ah maxaa ka imaan karaa maxaa caqabada uu ka- uu ka dhaxli amay ka dhaxli karta hooyadaasi waa su-aalahan isweydiin doona dhegaystayaal iyo weliba heerka mustaqbalku cilmahaas uu gaari kara dhegaystayaal qaybaha dambe ayaan ku faahfaahin doonaa dhegeysa laakiin markan io ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysa xanuun ma ku daashiday oo dhibaato mar walba ma ka tabanaysa xanuuno kala duwan oo laga yaaba dhakhaatiirtooda inaad u waysay haatan natiijadaada dabcan si dhaksi ah ilbiriqsi ayaad ku helaysaa iyadoo markaas lasa kaashanaya adeegyada cas- casriga ah ee hadda markaas dunida ka shaqeeyo isbitaalka agaqaan university hospital waxaa mar- waa daryeelka waa daryeel bixiyaha dhakhaatiirta khibradda waxaa sidoo kale ka heli kartaa dhakhaatiir khibrad ku leh oo taage- oo markaasi taageerayaan teknolojiyada ugu dambe ee weliba qalabka heer caalami ah koox khubaraya markaasi ku kala dabcan aad aad halkaasi kala kul- aad kula kulmi kartaa takhasuso kala duwan leh- oona haysta oo sidoo kale ka wada shaqeeya oona ku siinaya buk- ama siinaya bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeyo ballan ka samayso rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhexe ee puntland ama xarumaha kale isbitaalka uu dabcan uu ku leeyahay xaafadooyinka kala duwan dhegaystayaal kala xiriir nambarka iber toddoba saddex iber iber hal hal hal sideed sideed sideed nambaradaas si toosa ugala xiriiri karta waa iber toddoba saddex iber iber hal hal sideed sideed sideed xaqaqaan hospital university daryeel heer caalami ah halkan iyo weliba hadda ugu imo isbitaalka dhegeysta lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday isbitaalka dhegeystayaal wuxuuna markaasi kala daaway xanuunada kala duwan iyadoo boqol iyo labaatan oo dhegeystayaal heer ah oo markaasi takhasus kala duwan ka haysta xanuunada kala duwan dhegeystayaal aad ka helayso haddaba maantaba xanuunka hadduu dhibaato uu ku dabcan xanuun uu ku hayo dhibaatana uu kugu hayo sidoo kalena aad u la'day dhakhaatiir markaasi kaa shaafiye rabbi wax shaafiye maantaba booqo isbitaalka aqaqaan hospital lambarkana kala xiriir eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed eber waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ballan lama- la samayso aqaqaan hospital dhegeystayaal iyadoo qaybaha dambe dhegeysta fursad fara badan aan dhegeystayaasha u siin doona bal iminkan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka safaricom had iyo jeer waxay markaas u degan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ka xaqabtirta adeegyada aad kugu baahan yihiin haatan waxay kuu keentay gomo kana gomantli oo macaamiisha markaas u ogolanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyadoo weli haysta xorriyadda doorashada qofka macnaha dhegaysan aan ula jeedno in qofka uu kala xulan karo kala qaadan karo dhegaysan asagoo lacagtiisa isku dabaradayo dhanka wicitaanka fariinta gaaban iyo sidoo kale dhe- dhanka dhiitabaandhow gomoka na gomantli waxaaba intaasi kuu sii dheeragaysa in gomo kana goomantile ugu guulaysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan oo qof markaasi ku kala guulaysanayaan bil weli waa hal milyan oo shilinka dalka waxaa jiraan ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye magaara doqoni calif malan haddaba yaysan ku seegin fursadahaasi qof waliba waa guulaysan si aad markaas u iibsata adeega gomo kana goomantile waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysa abkas my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsatay adeega gomantly waa dabcan kaarka billaha ah dhegeystan qof waliba uu ku hadli karo adigoo gurigaaga joogo aada kadibna nasiibkaada ku sii hal milyan maxaad markaas ku qabsan lahayd maxaad ku samaysan lahayd maxay kuu tari lahayd maxaa waxa ugu weyn maskaxdaada ku jira eed markaas kuu tarayso ay tahay waxaa kaloo markaas lagu gelaysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba mpesa lagu soo dhigaya mise lagu gelinayo adigoo waa adigoo adeegsanaya adeega internetka shirkadda isgaarsiinta safaricom gomatali dhegeysteer waa billaha kaarka qof waliba markaas uu kaga maarmayo kaga gudbaya xaaladaha marxaladaha kala duwan dhegeysta mar waliba soo noqnoqda ee kaarka kaarka labaatanka shil mar waliba la fiiqanaya dukaamada laga iibsanaya dhegeystayaal waa sax dukaamadu waad ka iibsan kartaa dhegeysta laakiin waxaa la- waxaa laga rabaa keliya dhegeysanay inaad markaasi kaarkaada billaha aad ku shubato dadkaada eheladaada qaraabadaada xasaskaada dhegeysta iyo weliba dadka kuwa markaas isdandoonaya kuwa isgadgaadaya kuwa shukaansiga markaasi ka dhexay waxaasoo dhan u fudu- way u fududahay weliba goobaha kuwa ganacsiga inta badan koolalka markaasi ku shaqeeya kuwaasi waa kuwa la doonayo dhegeysta inay kaga faa'iidaystaan xoolaha haddii aad markaasi ka maqan tahay oo aad xaafadaha ka joogto mise aad ka joogto dhegeystayaal magaalada oo baadiye xoolaha ay ku jiraan fursadahaasi ayadana sidoo kale waxaa kuu fudanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom gomatil gomoka labooda lagu leeyahay kaarkaada dhegeystayaal adigoo dadkaada ahiladaada qaraabadaada asxaabta tolkaada oo la hadli jirta haddii horaan shan daqiiqa la hadli jirtay maanta lama hadlisid waxaa lagu leeyahay waxaa kula hadli karta ilaa labaatan daqiiqa afartan daqiiqa konton daqiiqa hal saacaad ku hadli kartaa dhegeysta maalin weliba dhegeystayaal fursad in halkii laga heli karaa dhegeysta waxaaba intaasi kuu sidheerin adeega gomatili ay ku heli karaan telefoonada casri ah ma ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomatili waa adeeg markaas aad ka helayso wicitaan adeega internetka iyo weliba farinta gaar qof waliba waa guulaysta si aad maanta u iibsata adeega gomatili na gomonka waa gomonka na gomatili waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar afar geys ama shan afar afar afar afar geys xidig shan afar afar afar geys mstar five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta waa uga mid noqotid guulaystayaal abarmarin qiimaha badan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib ayaan dhammaantiin dhegeystayaal meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaa dib aan ugu soo noqonna barnaamijka hogaanka sida barnaamijkaad ku maqlaysan dhegeysta diradda saaka waxaan ku saarayna kaga hadlaynaa hooyada daryeelka xoogan iyo weliba gaceel jeel- waa kalgaceelka iyo weliba jaceelka xaddidaafka maxay dhibaato u keenaysaa muxuu inkas u sabab u noqon karaa dhegeystayaal waa loogu dabcan sabab ma u noqon karaa in markaas waxba uu uu la qabsan waayaa jiilka dhegeystayaal oo markaas la faca ah arrimaha saaka markaasi daraaseen xoogan laga soo saaray laguna sheegay in dhibaatooyinka ugu weyn markaasi khatarta keenayso ay markaasi ka mid yihiin hooyooyinka mararka qaarkood ayaa markaasi galgaceylka hooyada ilmaheeda u hayso ee ugu dheer ama ugu- markaas uu heerka uu gaaro aad markaasi uga cabsi qabtay inuu caqabad markaasi noqdo nolosheeda taasina markaasi ku dhiirigelisa inay iskaga foge dabcan wax waliba ay noqoto inay kaga fogaato mise iska fogeyso waa hooyo jeceel weliba xaddhaaf ah markaas ilmaheeda u qabto dareen dareensa dareen xooganna siinayso si- sidoo kalena leh higsi iyo weliba qorshe ay ku day doonayso in meel dheer ay markaasi ka gaadha jeceelka ilmahaasi ay u qabto sidaas awgeed waxa ay marar kasta ay ka cabsi qabta in ay agjoogto i- iyo in ay markaasi iska dadaawato caruurteeda ilmaheeda noqdo markaasi maalin waliba bar dabcan waa subax waliba mar waliba ee markaasi ay caruurteeda badbadasho waxyaala markaasi nadaafad ahaan markii loo eego dhegeystayaal iyo wax waliba waa cun markii laga hadlaya nadaafad ahaan dhegeystayaal dhankaas way kaga roontae laleeyahay iyo sidoo kale in cuniga cunto fiican ay siiso wax waliba ay kaga fadayso laakiin waxay haddana markaasi ka cabsi qabtaa markaasi in cunigeedu ka fogaado isla markaana ay ka dhigtaa dabcan ay ka wax waliba ka doorbidaysaa mar kasta ee horis horsaagaysa in cunigeeda meel fog uusan ka aadi karin kana dheeraan karin dhegeysta sidaa awgeed waxay markaasi ku beermaa dareen ah in markaas ay si xag jir ah uga dheeraa dabcan cunigeeda ay sheegato in meel dheer uusan ka gaari karin kagana fogaan karin joogtana kaga dhigta dhegeystayaal kana taxadarto in cid fahanto galgaceelka hooyada ee u qabta carruurteeda in dhibaato xoogan u keeni karto intaasaysan fahansaneen qalbigeeda keli wuxuu ku dhegan yahay in wiilkaasi mise gabadhaasi ay dhibaato keliya soo gaari karta dhegeystayaal waa jeceelka xaddhaafka waa jeceelka hadda markaas u muuqdo mid markaasi gacanta ka baxay oo gacan dhibaato qaldan u ge- dabcan dhibaatooyin qaldan u geyn kara carruurta mustaqbalka fogna markaasi dhibaato ku keeni karto in xitaa uu heer uu gaaro in wax markaas uu qabsan waayo carruurta ama car- ama carruurta marwa rajiix waxay markaasi ka sheekaysay in in badan nooca jaceylka ay yihiin xanuun dhibaato ku weyn ku keeni karto ilmaha mustaqbalkiisa tusaale ahaan jaceylka ah in hooyada ay markaas ilmaheeda ay u warwarto waxa uu ilmaha markaasi ka dhigta dadka ay xidhiidka yihiin ama u xirxiran yihiin xirfadahooda nololeed ama dadka markaasi jilicsan ama hooyooyinka jilicsan kuwa lagu tilmaamo oo xaddhaafka jaceylku hay dhegaystayaal oo hoy markaas waxba aan qabsan karin oo ay markaasi suuqaan ka shaqaysan karin waxaa sidoo kale gurigeeda maanta waxa u xili rabay aan ka qabsan karin dhegaystay balse ku mashquulsan sidoo kalena mashquul iskaga dhigaysa cunugaasi ama ilmahaasi dhegaystayaal waxay ku tilmaamaan kuwaa kuwa ugu nugul kuwa markaasi aad ku jiilicsan jileecaasna waxay markaasi ka dhaxli karaan carruurta hooyada waxay markaasi ka arkaan mise ka bartaan dhegaystayaal isla markiina maskaxdeeda dhan wuxuu kala cilmahaas ayaa markaasi la wareegayaa oo wuxuu markaasi la wareegayaa dhegaystayaal wax waliba oo qaldan iyo wax waliba oo saxan hooyadaasi waxay u raacaysaa keliya ay ka aqbalaysaa kana ogolaanaysaa ilmahaas yar waxay u sheegaan waxa uu noqdaa qof markaasi aan kalsoonina dabcan ku kalsoonaan karin nafsadiisa ama nafsadiisa aan kalsooni ku qabin ilmaha sidoo kalena ay markaasi aaminaan dareemo markaasi hooyo ee soo siisay waxaa kaloo ay carruurta markaasi lagu yaqaanaa in aynan markaasi qadarin ama aqoonsan naftooda iyo weliba kartida markaasi ay ku jirto waxaa la tilmaamayaa halkan la sheegayaa in hooyada ay ka luminayso sidoo kalena aysan carruurta ay ku dhiirigelin karin kartida ilan intay kalkoolinayso badbedelayso oo ay markaasi ay rabin in markaasi dibadda uga baxo ama uu ka tego ama meelaha carruurta markaasi sida horaan barnaamijkan kuugu sheegay uusan ula ciyaarin carruurta waxaasoo dhan waxay ka doorbidaysaa hooyada in gurigaas uu fadhi ilmaha oo halkaasi uula joogo oo ku ciyaaro ama telefishoonka uu iska daawada dhegaysta waxa uu noqdaa qof aan markaasi lahayn dareen xuriyadeed ama xuriyadda ayaa markaasi ka lumaysa cuniga ilaa hooyada maanta soo celcelinaysa carruurta soo celcelinaysa oo doonaysa inay markaasi baxaan ma ogolo oo xitaa markay dugsiga aadayan waxay ka doorbidaysaa inay dugsiga xitaa macallin u qabsato oo guriga u keento halkaas uu kaga baro ama uu baro carruurta ma ogola in carruurta markaasi la qaraaco ma ogola in cunuga dabcan la tarbiyeeyo ma ogola in asagoo qalad markaasi samaynayo mise dad kale deriska inay markaasi ku qayliyaan mise canaantaan islamarkaana aan ogeyn in markaasi mas-uuliyaddii saarneed ama ay cunuga mudan yahay in markaasi howl gab ay ka dhigi karto dhegaystayaal oo cunuga agteeda uu ku agwareegan karo dhegaystayaal mustaqbalka waxaa leeyahay ilmahaasi waxay ka cararayeen waxbarashada waxay ka fogaanayeen goobaha waxbarashada oo ma ogolaan karayaan inay markaas wax sii bartaan oo mar weliba ay raadinayaan hadalladii markaasi hooyada ay ku oran jirtay iyo weliba kalgacaylka iyo weliba in uu markaasi la mid noqon karin carruurta kale waxayna noqonayaan ilmaha ugu baahida badan dhegaysta sidoo kale aan isxakamayn karin baahida markay imaato mise gaajada markay imaato dhegaystayaal uu noqonayo mid markaas iscuncunaya dulqaadkina ka lumaya dhegaystayaal xaalado fara badan ayaa laga daraaseeyey dhegaystayaal oo ka mid ah dhibaatada hooyada u keenta carruurta laakiin dadka intooda badansan ogeyn haddana hooyada waxaa keli lacad la saxan la quman hooyada waxaa la saxan la quman in markaasi cunuga uu ayada wax indhaheeda keli u yahay waa sax hooyada indhaheeda u tahay carruurteeda ama carruurta dhegaystayaal laakiin taasi lagama raba ayaa la leeyahay inay markaasi waxaa laga doonaya keliya in hooyada carruurta caroosha ay ka jeceshahay keliya ka tusto balse aysan muuqaal ahaan u tusin hadday tustana in yar aysan markaasi la fahmi karin haddaysan fahmaana aysan ku badinin in cunuga markuu cajisan yahay dabcan uu iska dhigayo inuu cajisan yahay hooyada ay ku qasabtay inay dabcan dugsiga u dirto oo sidoo kale cilmaha ay bartay inuu wax qaban karo soo adeegi karo sidoo kale in carruurta jiljileeca laga saaro waa khatarta dhibaatada u keeni karta mustaqbalkiisa fog dhegaysteed xaaladahan iyo weliba xaalado kale oo nafsiyan ayaa waxay dabcan aad oga faallootay marwe rajiix sheegtay in markaasi galgaceylka hooyada oo noocan ahi ilmaha markaasi ay ku abuurto dhibaatooyin khatar u keeni karto mustaqbalkooda dhegaysaliyo goobahooda ama waxbarashadooda arrintan oo kale ee khatar ahay waxay markaasi jaceylka noocan ahi ee ilmaheeda uu ku abuura kalgacayl xaddhaaf ah yoliba ina markaasi ay ku xidhmaan ama xoogan si xoogan uu u gaaro heer markaas uu aamino in noloshiisa ay hooyada keliya ku xidhan tahay oo sidoo kale wax weliba uu qabsanayo inkastoo sax ay tahay laakiin wuxuu u arkaa in ay sida hooyadiis wax waliba ugu qabanayso u samaynayso inuu meel waliba u tago in uu u malaynayo bal iminkan aan soo qabtay dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal iminkan fiber sequia waa secure fiber ganacsi ma leedahay ganacsigaada ma khatar ma ugu jiraa in internetka uu qalqalgeliyo sida maalwaya handadaada internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber internet ee ganacsiga ayaa markaasi ku garab taagan safaricom business secure viber ee ganacsiga wuxuu markaasi ku xaqiijinaya inay sugi doonaan xiriirkaada internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeya dadka kale taasoo ku dheertahay in ay kugu soo bandhigto qiimaynta khatarta internetka ganacsigaaga fikradaada ayaa markaas imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala tiliyaan isbedeladaad u baahan tahay si loo sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba dhegeystayaal lagugu xiro dhegeystayaal kamerooyinka aan miliqsin mise cctv-ga kuwa loo yaqaana dhegeystayaal la saaxiib maanta internetka viber oo ah waara sarreeya la isku halayn karo sugan oo aad ka helayso dhegeystayaal lacag wax ka yar saddex waa dabcan lacag gaaraysa saddex kun oo bishi ah si bilaash ee ruudka lagugu xiraya laguna rakibaya dhegeystayaal waxaana bixinaysa xirmooyin lacagtooda ah oo lagu talagalay xirmaha ilaa one g b b s hel internet amaana oo viber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba dabcan ka hel shabakada www business safaricom co k ma ku daashida dhegaysan xanuuno oo dhibaato badan xanuuno ma kugu hayaan oo hadda ma garanaada isbitaalka booqal lahayd isbitaalka aqaqaan hosbital dhegeystayaal ayaa hadda waxaa kuu joogaan dhegeystayaal dhaqaatiir daryeel heer sare ah ka haysto sidoo kale khibrad kala duwanna markaasi ka haysto iyadoo markaasi ay adeegsanayaan teknolojiyada ugu dambeeyay weliba qalabka heer caalami ah koox khubaro ah oo ka kala socda daqsuyaad kala duwanna haysta ayaa markaas ku sugan kaana shaqaynaya ama kaaga shaqaynaya caafimaadkaada si ay u siiyaan bukaanka daryeelka ugu fiican uguna sarreeya ayaa ka go-an ballan ka samaysa rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhexe ee puntland ama xarunta isbitaalka aqaqan university iyo xaafadaha adigoo wacaya lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah ugu imow hadda wuxuu sana jirsaday ilaa lixdan iyo afar sana isbitaalka wuxuuna ka howlgalaa ilaa wadamada kenya uganda tanzania waana telefoon dabcan waxaa laga helayaa dhegeystayaal ilaa iyo boqol iyo labaatan oo full time specialist a dhegeystayaal waa afar iyo labaatanka saac dhakhaatiir heer sare ah dhakhaatiir takhasus kala duwan haysto oo ku takhasusay dabcan xanuunada kala duwan maantaba booqo isbitaalka ka hel daryeel caafimaad ka hel qalin ah heer sare ah oo si deg deg ah markaasi go-aan oga gaari karayaan afar ilaa iyo shan dhakhaatiir ah oo ma aha mid markaasi go-aan iska gaari kara dhegeysti shaybaare heer caalami ah xanuunka ku haysto maanta dhegeystayaal ballanka la samayso adigoo lambarkana la xiriirayo waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed dhegeysta waa laba waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambaradaas si toos oo la xiriir karta aqaqaan hosbital dhegeystayaal oo daryeel caafimaad heer sara markaasaad kaga heli karto dhegeysti booqo maanta xaafadaha kala duwan xaafadii silihata waad ka heli karaysaa xarunta dhexena waa puntland saaxiib ayaa hagaag weli idaacadda star fm tu gobolka waqooyi bari naga dhegeysanaysaan dhegeystayaasha guurur qaadka telefoonadaasina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barada si tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan dhegeystayaal waa tahay intaan dhegeystayaasha qaadka telefoonadaas aan siinin dhegeysta bal aan sii wadano dhibaatooyinkii waxyaalaha markaasi laga dhaxli karo ama ay keeni karaan dhegeyskal galgaceelka ama jeceelka markaas sida xad dhaafka ah carruurta loogu beera dhegeysta sababi karna in ilmaha markaas uu qaado jeceel iyo weliba hooyanimo oo markaas loogu tilmaamo inuu yahay jeceylka as-aasiga ah ee xoojinayo kalsoonida uu ilmaha markaas naftiisa ku qabo wuxuu ilmaha markaas weynaanayaa isagoo aan markaas nafsadiisa jeclayn waxaayna markaas ku keentaa in qalqal nafsadiisa ay ka soo gaarto dhibaatooyin nafsiyiina ee markaas oo tiro badan ee ku dhalan karayso dhegeysta wuxuu sidoo kale gaaraya go-aan markaas uusan gaari karin ama uu ka gaari karin wax waliba uu markaas doonaya inuu ku tillaabsado haddii jeceylka welwelka ahi oo markaas ku abuuro qofka iyo xuriyad iyo weliba xuquuq midnama sidoo kale ma tirsan doono ubadkaasi mise caruurtaasi jeceylka iska fogeynta waxay markaas u keentaa in qofka oo qof ka dheer kalgaceyl naxariis iyo weliba hanasho dhegayste in markaas in wax weliba layskugu dara carruurta ayaa markaasi ka turjumaysa inuu cunug wax qabsan karo sidoo kale meel uu ka soo bixi karo dhegaystayaal xaakiiminta hoosoo as-aasiga waxaa leeyahay waa in markaasi dhadhexaada loo noqdaa calaamadaha jabcan jeceylka ku keeni karo hooyada welwel fara badan waxaa markaasi ka mid ah waxay iska inta dabcan inta badan welwelka faraha badan ku keeni karto ama iska dhaadhicinayso inuu jecelaan waayo ama ubadkeeda waxay markaasi bidaysaa oo sidoo kale rogrogaysaa cunugeeda mise ubadkeeda in markaasi uu jecelaado hooyada sidoo kale waxay ka baqdaa in dabcan xoogaha qarsoon ay ku saabsan uu ilmaheega ogaado kadibna aan sidaasi u ku noco dhagaystay fikirka faraha badan ilmaha wuxuu markaasi ku keenaa hooyada uu welwel xoognay nafsadeeda uu ku keeni karo sidii kale waxay markaasi noqonaysaa daryeelka iyo waxyaalaha markaasi ay ku soo goriso markuu caasi ku noqdo waxay markaasi ka shallaynaysaa dhibaatada iyo xaaladaha kala duwnaa ee la soo martay haddii carruurta markaasi ay ka dheeraadaan waxay inta badan ka dhaadhicsaa niyadeeda in ay welwelka uusan ka dhammaan karin markaasi ay ka soo qaadaa in wax markaasi wax ay ka maqan yihiin sax way ka maqan yihiin laakiin halkeeda may dhigto hooyada cabsi ayaa gasha hooyada mar kasta oo ay fikirto ay markaasi ka fikirayso wiilkeeda amise gabadheeda markay guur imaato waa hooyada ilmaha aad u jecel waxay ka sii walwalaysaa guurka ay carruurtay la gelayso kolna way ka reebaysaa kolna waxay leedahay guurso kolna ha guursanin kolna guurso ilaa markaasi jahwareer ilmaha ay kala kulmaan hooyada hooyada waxay sidoo kale ka hinaystaa markay ubadkeeda dad kale ay ka jecel yihiin macnaha dhegaystayaal haddii tusaale abtiga mise habaryarta mise eeddada ee carruurtaasi aad u jecel yihiin way ka hinaystaa hooyada ma ogolo in ilmaheeda wax ayada dhaabsan inay aad u loo sii jeclaan mise dad kale ay jeclaadaan hooyada haddii markaasi carruurta waa carruurteeda ay hooyada ama qoyska wax dhexmaro waxay ka cabsi qabtaa in xidhiirhka uu markaasi xumaado ee ilmaha markaasi kala fogaadaan waa dhibaatadii carruurtii ay la soo martay dhegayste waxaa werwar inta badan ku hayaa in ilmaheeda uu noqdo ama uu noqon waayo sida markaas ayada ay rabto waxaa cabsi markaasi ku haysaa in ilmaheeda uu jeclaan waayo hooyada niyajab ayaa ku dhacdaa haddii uu u arko in ruux kale uu ilmaheeda sida horaan aan kuu sheegay dhegaystaal saameyn ku leeyahay haddii ilmaha mar waliba uu qaldamo waxay u aragtaa inuu saxan yahay haddii daraska iyo sidoo kale iskuulka ama goobaha waxbarashada in markaasi uu saxan yahay il ubadkeeda oo ma saxna dadka deriska oo ma saxna dadka qaraabada oo ma saxno macallimiinta balse waxaa saxan keliya hadalkeedana maqlaysa ubadkaasi maxaa dhacaya haddii markaasi la hadalmaqdo ubadka horumar kama gaaraya noloshiisa la leeyahay kadibna wuxuu baranayaa been oo hooyada markaasi uu markhaati kacayso oo ay ka dhegaysanayn dadka kale sidoo kalena u ogoleen in ay canaanato ma qaraacdo mana disho mana canaanato mana hoggaamiso mana tusto ruuxa runta ah kadibna wuxuu dabcan uu isbarkanayaa oo maxaa leeyahay waxaa wax weliba dunida ka dhacaya asagaa saxan ilaan sixitaankaasi waxaa u saxda hooyadiis hooyada murugada joogtada ah markay ilmaha ka fogaadaan ama goob waxbarasho meel fog ay ka aadaan mise goob shaqo markaas uu ka helo uu ka togo hooyada ma aaminto oo keliya balse waxay aaminaysaa mar weliba inay joogtayso inay mar weliba la xiriirto la hadasho hadday tahay dhanka qadska telefoonka ama xiriirka dhegeystayaal kala duwan iyo xitaa inay markaas u soo socdaasho meesha uu ku sugan yahay uu ku noolahay uu ku nool yahay inay ogaato waa sax waa hooyo lama diidano laakiin khatarada dhibaato u keeni karta lama socota dabcan warbixin la soo saaray ayaa ka turjumaysa kaga hadlaysa inay dhibaato xooggan u keeni karta carruurta waa hagaag dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal habkii hore carruurta loo tarbiyeyn jiray habkii hore markaas hoyooyinkii u carruurtu u jeclaan jireen iyo hadda wax markaas waxaa isbedela maxay tahay maxay tahay jiilka gabdhaha hadda carruurta ay aadku iskugu dhadhajinayaan maxay tahay sababta ee wax waliba ay u- uga hormariyaan carruurtooda maxay tahay galgacayl heerkaas intaasi gaarsiiyey in wax- xitaa wax waliba cunuga uu qabanayo in hooyada u qabanayso hadday tahay cunuga in casharkii isdugsiga mise iskuulka mise mada- mad- waa madaara- waa madaar- waa madaariista uu ka soo shaqayn waayo markay maalintii wakhtiga uu ku dhammaado maalintii dambena iskuul u aadayo inuu qandho iskuulada kadibna hooyada u horkacdo maxay tahay walwalka joogtada ah cabsida faraha badan joogta ah iyo in sidoo kale dhaabac dhibaato ay soo gaarto maxay u horseedi kartaa maxayna u dhibi kartaa mustaqbalka ilmahaasi sideena ilma lagu tarbiyadaa iyadoo la jeclaan kara dhegayste sidee carruurta l- dabcan lagu tarbiye tarbiye lagu tusi karaa iyadoo waalidiinta ay jeceyl u hayaan qaabkee loo tusaa carruurta jeceyl ama jeceylka loo qabo qaabkee loo tusaa qaabna waa la tusaa la le- la- ayaa la leeyahay qaabna ma la tuso ayaa la leeyahay qaabkee la tuso qaabkee aan lala tusin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambarada sida tooska saaxiibada uga soo qayb qaadan karaan dhegaystayaal dhegaystaha khadka telefoonka ugu hore barnaamijka noo daafuraya soo dhowo walaal magacaaga oo ku salaamaya walaal soo dhowo walaal halkay ku sugan tahay iska gaab raadiyaha codkaada sare u qaad fadlan waa tahay dhegeystahaasi waan ka gudbayaa codkiisa aad u hooseeya xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal star f m soo dhowo walaal subax wanaagsan halo star f m
Hagaag, assalaamu calaykum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii sheeg
Xamdi Raamo.
haye barnaamijka la socotaan filayaa Hmm.
haye horta hooye ma tahay waa tahay gabadhaas waa mashquulsan tahay aan ka gudbi xigaha kale qadka telefoonka s star f m soo dhowo
Waa dhawa, walaal magacaaga faadumay soo dhowo
waa dhawa, Madeero maanta way ka maqan tahay idaacadda.
waan ka xumahay waa la habeen doonaa insha allah daqiiqadaha soo socda waan ka xumahay reer mandheera ee saaka ayaa lii sheegay laakiin waxaa laga qaban doonaa laakiin dhegeystayaasha kale aan siiyo dhegeystayaal ah, iyadoo eh, dhegeystayaasha qaar meelo qaar naga dhegeysanayaan saaxiibadaasi bal sida barnaamijka ula socdaan iyo weliba aragtidooda fikirkooda kala duwan ay ka dhiiban karaan dhegeystayaal hagaagin dhegeysta idaacadda star fm cutub gobolka qibra qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waan ka xumay dhegeystaasi qadku darba ka baxay xigaa kalaan siiyo dhegeysta haddaba dhibaato siday ku keeni kartaa caruurta xaddhaafka loo jecela qaabkee markaasi loo xakameyn kara caruurta iyadoo jeceyl loo qabo waxna loo tusi karaa waxna loogu qaban karaa dhegeysta muxuu u keeni karaa jeceylka xaddhaafka caruurta dhegeysta qadka telefoonka soo dhow walaal subax wanaagsan walaal ku salaamaya magacaaga soo dhowo cabdicasiis haye barnaamijka la socotaan filayaa haye ka qayb qaado
ah fikirkeyga waxa waaye horta waxa waaye mhm
balaayada waa wax wax oo maamooyinku wax dhaleen waaye maxaa ula jeedaa balaayooyinka
ya balaayada maxaa ula jeedaa
waxaa la jeeda a waa tahay ma aha hooyada balaayo ma aha dhegeyste jecel um keliba yaa u geynayaa balse waxaa la iska rabaa dhegeysta sidaa saxda loo xakameyn kara iyadoo je- jeceyl loo qabo caruurta sida wax loo tusi karo si wax loogu loogu bidhaamin karo caruurta iyadoo jeceylka loo qabo dhegeystayaal haddii hooyada ay jeceshahay si xaddaafa u jeceshahay ilaan keligeed ma joogto aabbihii baa la joogaa waa inuu sidoo kale waxa la qabtaa ka tusaa sidoo kalena ka saxaa meelaha markaasi qaldan iyo weliba waxa ku habboon caruurta loo qaban karo dhegeysta mustaqbalka fog caruurta maxay u dhimi kartaa dhibaato jeceylka xaddhaafka ah max ma qabsan karaa kaalintiisa ma ka soo bixi karaa dhegeyste qadka telefoonka star f m soo dhowow walaal magacaaga alo star f m iska gaabi raadiyaha fadlan waa tahay dhegeystaasi raadiyaha ku dheer asagana waan ka gudbayaa iyadoo meelo badan idaacadda dhegeysta ay naga maqan tahay balse daqiiqadaha soo socda insha allah wax waa laga xallin doonaa markan dhegeystayaal aan kuu soo qabta mid ka mid adega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal goomo kana goomaan tiri safaricom had iyo jeer waxay u taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ay ka xaqabtito adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay ku keentay goomo kana goomaan tiri oo macaamiisha u ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda iyo weliba xakameynta qarashaadka iyadoo weli haysta xurriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka dhicitaanka fariinta gaaban iyo sidoo kale data bandol ee qofka adeega uu u adeegsan kara internetka xubintaasi waxaa sii dheer in goomo kana goomaantili lagu guulaysanayo abaalmarino kala duwan iyo weliba hal milyan oo qof uu ku guulaysanaya bil weli waa hal milyan oo shilinka dalka dhegaystayaal waxaa jira ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye ma gaaro doqoni calaf malaan haddaba yaysan ku seegin fursadahaas qof waliba waa guulaysan si aad u bisato adeega goomo kana goomaantili waxaad aqraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaasha abaalmarinada qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsatay adeega goomaantil adigoo guriga iskaga joogo kadibna nasiibkaada ku siiya hal milyan maxaad ku qaban lahayd maxay ku tari lahayd dhegeystayaal ma guri aad ku iibsan lahayd ma waxbarasho aad ku sii aadi lahayd caruurtaada ugu sii dari lahayd ma baabuur aad ku iibsan lahayd ma goobo waxbarasho waa dabcan goobo dukaamo ah ma ganacsi aad ku ku furan lahayd dhegeystayaal waxaa kaloo lagu guulaysanayaa ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba mpesa lagu gelinayo iyo adigoo adeegyada internetka waxaa dabcan ku geliyey mashquulka kaarkii baa iga dhammaaday kaarkii baan fiiqanaya kaarkii baa si xun iskaga xooqay internetka ma haysta iyo fariin maanta fariin ma diri kara iyo xaalada ee isku kaya cakiran iyo kaar iyo soo diri ila wadaag waxaasoo dhan waa ka gudbaysa safaricom waxay ku leedahay waxaasoo waa laga soo gudbay ood maanta dib uma milicsan doontid adigoo go mantly ama kaarka bilaha dhegeysta inaad ku shubanayso dhegeysta qof waliba waa guulaysa si aad ii iibsatay adeega goomo kana goomaantil waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad ibuuqanaysaa aplicationka abka my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaasha balmarinada qiimaha badan dhegeysta waxaaba intaasi kuu sugan in adeega goomaantili ay ka heli aad ka heli karto telefishin dabcan waa telefoonada casriga ah ka faa'iidayso adeega shirkadda iskarsinta safaricom ee goomaantili waa adeeg aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo weliba fariin gaaban qof waliba waa guulaystay si aad u iibsato adeega goomakana goomat waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama oqonaysa aplicationka my safaricom si aad maanta uga mid noqotid guulaystayaal abaalmarin ah oo qiimo badan dhegeystayaal waa laga doonaya cid wali markaas inay ka faa'iidaysta dhegeysta maanta fursaddan ka faa'iidaysto oo gasho kaarkada bila ah kaarka bilaha dhegeystayaal maalin walba gashan kartaa waxaan kuugu sii dara dhegeystayaal ganacsi ma leedahay ganacsigayga ma khatar ma ugu jiraa in internetka la qalgelgeliyo sida maalwey handadaada internetka imailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viber ee ganacsiga ay markaasi ku garab taagan dhegeystay safaricom business secure viber oo ganacsiga waxay markaasi kuu xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirka waa xiri- waa xiriirkaaga internetka si aad u noqotid qofka ugu horeeyo dadka taasoo kuu dheertay inay aad ku soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ganacsigaaga meeradaada ay imaanayaan si ay ugu hubiyaan oo ay kala teliyaan isbedeladaad u baahan tahay in la sameeyo si aad u- si buuxda u noqoto mid markaasi badqabo dhammaystiran dhegayste sonow internetka iyo sidoo kale kamerooyinka c c t v-da ah oo muuq- muuqaalada markaasi duubaan lagugu xiraa goobtaada meherad la saaxiib maanta internetka viber oo ah xawaaro sarreeya la isku haleyn karo sugan oo hel- isku haleyn karto dhegeysa oo la- oo dabcan la- la- aad ku heli karto qiimo aada u jaban gaaraya saddex kun dhegeystayaal ruudka bilaash ah rakibitaan bilaash ah dhegeystayaal waxaana bixin waxaana bixinaysa xirmooyin kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa 1 g b p s hal internet amana viber isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business dhegeystay haddaba ka hel shabakada www business safaricom co k waa hagaaga dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal xanuun ma ku daashito oo dhibaato xoogan ma kugu haya xanuunkaada maanta booqo dabcan isbitaalka caalamiga eh aqaqan university hospital dhegeystayaal daryeel heer sare ah dhakhaatiir heer sare ah khibrad markaasi kala duwan haysto iyadoo- iyo sidoo kale ay- ayagoo adeegsanaya teknolojiyadii ugu dambeysay weliba aq- waa qalab markaasi heer caalami ah koox khubara oo dhakhaatiir ah oo ka kala socda taqa- sidoo kale haysa takhasusyaad kala duwan yaa markaasi wadaan sh- ama ka shaqeey ama ka wada shaqeeyaan si ay u siiyaan bukaanka daryeel ugu fiican uguna sarreeyo ballan ka samayso rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhexe ee puntland ama xarunta isbitaalka aqaqaan university ee xaafadaha adigoo wacaya lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imo isbitaalka aqaqaan hospital lixdan iyo afar sano uu jirsaday dhegaystayaal wuxuuna markaasi hadda oo dabcan ka shaqeeya isbitaalada ee wadamada kenya uganda tanzania waxaana sidoo kale boqol iyo labaatan full time specialist dhegeystayaal ka howlgala isbitaalka dhakhaatiir takhasusyaad kala duwan weliba ku takhasusay cu- cudurrada kala duwan ay halkaasi ka helaysaa dhegeystayaal ka mid ah qeybaha markaasi kenya collegista mediterration dhegeystayaal iyo cancer specialist diabetologist dhegeystayaal iyo cardiologist urologist dhegeystayaal iyo nin- iyo sidoo kale surgeon oo ama qalimada kala duwan dhegeystayaal ka helaysaa dhegeystayaal shaybaarada caalamiga kuwa ugu dambeeyey dhegeysta waad ka helaysaa halkaasi aad booqan kartaa keliya ballan ka samayso xarunta dhexe ee puntland ama sidoo kale xaafadaha ee kala duwan uu ku leeyahay dhegeystayaal ee aqaqaan hosbitaal dhegeyste isrii wuxuu ku yaalaa dhegeystayaal waa dabcan california center wuxuu ku dhagan yahay k f c eh, long general wairungi street dhegeystayaal ballan ka samayso adigoo la xiriir lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waraasa si toosa ugala xiriiri kartaa saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda waa idaacadda codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sidoo saaka diiradda ku saaran kaga hadleen daryeelka iyo weliba waxyaalaha markaasi hooyada u samayn karto jaceylka xaddidhaafka mar weliba eed siiso islamarkaana ilmaha u dhasho waxay mar weliba bilowda hooyada inay sii xoogaysto weliba u dhexeeyo iyada iyo weliba cunigeeda amase hooyada waxaana sidoo kale la sheegaya in dhibaato iyo khatar markaas u keeni karta mustaqbalka fog in ardayga waa raalli hadwa in cuniga mise caruurta ay ka dhaxli karaan qaab markaasi aan wanaagsaneyn markii loo fiiriyo habka maamuuska iyo habka markaasi jeceyl loogu abuurayo ilmaha mararka qaarkood ee galgaceelka iyo hooyada ilmaheeda u hayso weliba dabcan ay gaadha heer markaas ay ka cabsi qabtay in caqabad markaasu ku noqdo nolosheeda taasina ay ku dhiirigeliso inay iskaga foga dabcan iska fogayso waa hooyo jeceyl xaddidhaaf ah u hayso ilmaheeda u qabta dareensan sidoo kalena la higsi iyo weliba qorshe oo doonayso inay meel dheer ay markaasi ka gaadha jeceylka ay carruurteeda u qabto sidaa awgeed waxay markaasi mar kasta oo ka cabsi qabtaa inay agjoogto waa dabcan waxay markaasi doorbidaa inay agjoogto iyadoo sidoo kale waa sidoo kale ee markaasi aada u danaynayso in meheeda aysan ka fogaanin cawaaqib xooganna markaasi ay kaga dhalan karto marka laga hadlay dhibaatadaas oo kale dhegeysta iimahana wuxuu isku qaadanayaa in waddada markaasi saxan uu ku taagan yahay dhegeystayaal horumarka ay ka hor istaagayaan dhibaatada galgaceelka muxabada joogtada ah oo hooyada mar weliba u fidinayso ama u joogteynayso dhegeystayaal waxaana markaas u aragtaa in ilmaha ilmaha kale markaas wax dheeryahay dhegeysta haa caruurta hooyada dabcan caruurteeda way la saxan yihiin wayna la quman yihiin dhegeystayaal laakiin jaceylka xaddidhaafka ah ayaa markaas u muuqdaa mid markaas gacanta hadda kasii baxaya sidoo kale dhibaato ama umuuro kale sii gelinaya caruurta jiilka hadda jira taas oo dabcan looga cabsiqa welwelka ee dabcan mustaqbalkooda fog dhegeystayaal gabar baaritaano fog dabcan baaritaano wakhti dheer qaadatay gelisa ee ku soo ogaatay in jaceylka hooyada dhibaatoku mar weliba u keento markii loo fiiriyo dhanka aabbaha waxay sidoo kale daraasaad ku samaysay mustaqbalkii hadda jira dhegeystayaal waa dabcan jiilka jira hadda hooyooyinka ah iyo sidoo kale kuwii hore waxyaalaha markaas dabcan ay ku kala duwnaayeen iyadoo tusaale usoo qaatay in hooyooyinka hore wax ay jeclaan jireen laakiin ay markaas wax u dirsan jireen waxna qabsan jireen caruurta waxna baran jireen dhegeysta laakiin hadda waxay hooyada ay markaas noqonaysaa ilmaheeda inay markaas u walwalato joogta noqoto u cabsi qabto mar waliba danaynayso dhegeysteen xirfadihii xitaa markaas markaas khatar ku keeni karto inay ka dhumaan hooyadaas waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inay yihiin kuwa aad ku jilicsan ama hooyada markaas aadka u nugul tilmaamaha noocaasi leh ayada leh dhegeysta waxay markii dambe carruurta ay ka dhaxyaan in sida hooyadiis oo kale u dhaqmo nugeelka jeljalaaca ilan hooyada mar waliba agjoogo kamuu arkin waxyaala markaasi firfircoon waxyaala markaasi oo dabcan oo nashaad uu ka qaadi karo mise ka heli karo mise maskaxdiisa ku ballaaran karayso dhegeyste aaminsanta hooyada inay dhibaato xoogan ka soo gaari karto wax waliba tillaaba uu qaadayo cunuga haddii aadayo goobihiisa waxbarasho ama soo ciyaarayo waxay markaasi ka doorbidaysaa xitaa inay ka jeclaan lahayd haddii u suurtagelied in caruurteeda wax ay ku bartaan guriga qaarkood ayaa sidaa hadda ah xorriyaddii aa dhegeysal ka dhumaysa ma ogaanaya mas-uuliyadda halkay ka saaran tahay mudnaanta keliya wuxuu siinaya hooyada waxyaalaha markaasi u qabanaysa u fulinayso wuxuu aaminsan yahay keliya in dunida markaasi sida hooyadiis waxa u qabanayso u samaynayso in dunida sidoo kale loogu qabanayo loogu samaynayo waana tan marka dambe uu dareemi doono in xaaladda sidaas ay kaga duwan tahay galgaceelka iyo galgaceelka dunida kale inay markaas isan isku mid ahayn balse laga doono hooyada inay u joogtoso sidoo kale laga doonaya inay u bidhaamiso sidoo kale tuso xaqiiqada waaqica markaas dunida ka taagan ama sidoo kale inay nashaad nashaadnimo ay geliso firfircooni dhegeyso wuxuu ku qabsan karo waxtartiisana ay tusi karto dhegeysti nolosha heerkaasi ee wax keliya looga dhisi karo haddii jaceylka walwalka faraha badan ama walwalka faraha badan u keeni karo ee xurriyadda mar weliba xuquuqda midtaasi ay tusi doonin carruurta galgaceelka sidoo kale ka fogaan kara dhegeystay uuna keeni karto xaalad cakiran mugdi gelin karto mustaqbalkiisa ilmaha